sheekh cumar saalax madoobe oo ka mid ah culimada magaalada beledweyne ayaa muxsiniinta ugu baaqay inay door ka qaataan sidii looga farxi lahaa caruurta danta yar ee ku nool kaamamka iyo kuwa aan awoodin in waalidkooda ay u iibiyaan dharka ciidda waalidiinta ayaa xiliyadan oo kale ka fikira inay caruurtooda ciidsiiyaan walow dadka danta yar aanay u awoodin inay wax u iibiyaan maadaama ay ku adag tahay helitaanka wixii ay cuni lahaayeen sheekh cumar saalax madoobe ayaa rediyo baaluulo uga waramay muhiimadda ay leedahay in caruurta danta yar la ciidsiiyo iyo faa'iidada ku jirto sidaas waxaa marka axaadiista iyo aayaadka qur-aanigaba ilaahay iyo rasuulkiisa ay nooga booriyeen walaalayaal in dadka la caawiyo ee wax la taro ee maaragta qofka muslimka ah qofka kaleo walaalkiisa muslimka u caawiyo si gaar ahaan ciidii in laga qeyb qaato oo ilmihii agoonta ahaa dadkii danyartaha ilmahoodii guud ahaan maaragta dadka muslimiinta ah midba midka kale uu wax taro mid midba wixii u awoodo kan kale uu taro qofkii hal cunug ciidsii kale uu ciidsiiyo qofkii laba ciidsii kale uu ciidsiiyo qofkii saddex ciidsii kale uu ciidsiiyo qofkii ka badan awoodo uu sameeyo qofkii boori kara ee dhihi kara war waxaa loo qabto agoonta ama dadka danyarta ah inuu carabkiisa ugu heliyo ajarka laga helaana nabigaa noo sheegay calayhi salaatu wasalaam oo nabigu wuxuu yihi ayu ayumaa muslima kasaa musliman thawban calaa curaa kasaahu llaahu min qadri ljanna wa ayumaa muslimin adcama muslima calaa juucin adcamahu llaahu min himaari ljanna wa ayumaa muslimin saqaa musliman calaa dama-in saqaahu llaahu min araxiiqi lmaqtuum nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam qofkii qof muslim ah dhar u dhargeliyo oo dhar u siiyo oo dhar u gado ilaahaya asagana jannada ugu dhargeliyo qofkii qof muslim ah cunno siiyo isagoo baahan ilaahaya asagana quu siiyo jannada miraheeda ayuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam qofkii muslim oo qof muslim ah oon ka waraabiyo oo biyo siiya ilaahaya asagana raxiiqulmaqtuum ka waraabiya ayuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam si guud walaalayaal diinteenna waa diin naxariis waa diin tacaawunka iyo iswaxtaridda iyo maaragta iskaalmeynta boorinayso ilaahay jala wacalaa markaan isu annaga isu naxariisano ee iskaalmeyno ee wax aan istarno ayuu ilaahayna naxariistiisaan helaynaa jasaakum allahu khayran marka walaalayaal in la ciidsiiyo ilmaha laga farxiyo maalinta maaragta farxadda muslimiinta ay wada faraxsiyihiin iyagana qeyb ay ka noqdaan dadka maaragta aan awoodin ilmahooda inay dhar ciid ay u gadaan ama ay ka farxiyaan garab la siiyo la kaalmeeyo ayaan isku boorinaynaa nabigana wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam wallahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiih ilaahay addoonka kaalmadiisa ayuu ahaadaa intuu addoonka walaalkiisa uu kaalmayna ayuu nabiga yihi calayhi salaatu wasalaam aan iskaalmayno walaalayaal aan wax istarno ciiddaasna maaragta dhammaan garab aan iskugu noqono in maaragta ilmaha iyo dadka maaragta waxba aan haysanin ilmahooda aan wada ciidsiino ee aan ka farxino ee farxadda aan wada qeybsano garab aan isku siino jasaakum allahu khayran baahida ugu badan ee dhanka ciidsiinta caruurta ayaa waxa ay ka jirtaa xeryaha barakacayaasha kuwaasi oo xilligan wajahaya duruufo kala duwan